bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada raadiyo muqdisho uu idin hayana saakay waxaa ka mid a mudanayaasha golaha baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa saakay lagu wadaa inay yeeshaan kulankooda caadiga iyadoo waxyaabaha diiradda lagu saaraya kulanka maanta ay ka mid yihiin arrimo la xidhiira u diyaargarowga doorashada guddoonka golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu caleema saaraya guddoonka cusub ee baarlamaanka dhallinyarada soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada tan muqdisho ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hortegay weerar warbushaada oo kooxaha argagixisada shabaab ay ku soo qaadeen xaafad ka mida degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe xukuumadda washington ayaa sheegtay in qalab militari ee ugu deeqday ciidanka dalka uganda oo ka qayb qaadanaya howlgalka militari ee ka socda gudaha waddanka soomaaliya munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka iyo horumarka ay gaartay magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka galmudug ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin maamulka ka tirsan ayaa lagu qabtay magaaladaasi cadaado isla cadaado ayaanu wararkeeda ku guda jirnaahe waxaa lagu soo warramayn dhinac kale howlgal ammaanka la xidhiira uu socdo dadna loo soo qabqabtay iyadoo abaaro bahasan ay ka jiraan deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa in ka badan kun qoys waxay ka faa'iidaysteen biyodhaamina loo sameeyey kuwaasi oo ku dhaqan deegaano iyo tuulooyin hoos taga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah ilaa iyo shan iyo toban ka mida kooxo argagixisa oo ku sugan qaybo ka mida dalka siiriya ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen duqayn xagga cidhka oo aan la ogeyn ilaa ay haatan cidda fulisay guddoomiyihii guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinka dalkaasi gambiya oo ku dhawaaqay guuldaradii madaxweyne yaxya jaamac ayaa lagu soo warramay in isaga cararay dalkaasi gambiya dhuumaalaysana uu ku jiro
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkii oo dhan mudanayaasha golaha baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa saake waxa ay yeelanayaan kulankooda ajandaha looga arrinsanayo kulanka maanta uu yeelanayo baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa uu la xidhiira warbixin laga dhegaysanayo guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo ay falanqayn doonaan xildhibaanada ah baarlamaanka federaalka soomaaliya warbixinta uu soo jeediyo guddiga sidoo kale ajandaha maanta xildhibaanadu ay ka hadli doonaan waxaa ka mid a dib u eegista xeroosaadka ku-meel gaarkaahi ee doorashada guddoonka golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya iyo tan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ammaanka magaalada muqdisho oo caasimada soomaaliya ayaa si weyn loo adkeeyey iyadoo lagu guda jiro doorashada guddoonka golaha shacabka iyo weliba tan madaxweynaha loo diyaar garoobayo ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu arkayey iyagoo adkaynaya ammaanka goobaha doorashooyinku ay ka dhacayaan iyo goobaha muhiimka ee magaalada tan muqdisho oo caasimada soomaaliya ku yaala waxmadashu ay tahay in guddoonka doorasho waa doorashada guddoonka in la qabto kow iyo tobanka bishan aynu ku guda jirnay ee januari sanada laba kun iyo toddobiyo tobanka sida uu sheegay guddoonka ku-meelgaarka ee golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mas-uuliyiin kale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu caleema saarayay guddoonka cusub ee baarlamaanka dhallinyarada soomaaliyeed oo ka dhacday magaaladan muqdisho sida uu ku warramayo cumar xasan cali
munaasabadan oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa lagu caleema saarayay guddoonka baarlamaanka dhallinyarada soomaaliyeed oo dhowaan la doortay waxaana kasoo qayb galay xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xeerlaaliyaha guud ee qaranka hanti dhowraha guud ee qaranka iyo sidoo kale xubno ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada iyo dhallinyarada xafladda caleemasaarka ayaa waxaa mas-uuliyiintii ka hadlay ka mid ahaa xildhibaan abshir maxamed axmed abshir bukhaari iyo xildhibaan xaniifa maxamed xamsa waxaanay bogaadiyeen dhismaha baarlamanka dhallinyarada soomaaliyeed
waxaan ognahay dhalinyarada gobolka banaadir howlo badan ay qabteen wax badan isbedela banaadir ka jiro laakiin gobolada kale ma gaarsiisana dhalinyarada gobolada jooga walaalihiin ah waxaa raba inaad link samaysaan isdhexgal badan aad samaysaan aad gobolada ka warhaysiin soomaaliya youth parliament inta lagu reebino la geeyo baydhabo tago oo galmudug tago oo jubbaland tago oo gobolada oo dhan maamul gobolada oo dhan oon gaaro insha allah baarlamaanka dhallinyarada soomaaliyeed kow da-yarta markii horena kan ka tirsaneed haddana gashay labada aqal iyo iyo kuwo aan ka tirsanayn laakiin iyaguna galay marka koowaad horta ambassadors meesha inii jooga waaye ayagaa fariinta u dhiibaysaan ayagaa mentors kale inii noqon doona oo ina gardaadin doona oo wax badan inay qaban doona midda kale oo aan rabay inaan ku daro waxa waaye in inaa heshaan waxa loo yaqaano board adinka ini kala haga tala ini siiya haddii aa isqabsataan adinka inka sarreeya waxin ku soo celiya sharcigiina inii ilaaliya
sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay xeerlaaliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir iyo antidhowraha guud ee qaranka doctor nuur jimcaale faarax waxaana ay sheegeen in dhallinyarada looga baahan yahay in isbeddel ay la yimaadaan waxa weeye mideeda kale ay noqoto siyaasaddiinu mid hufan oo ah waxa la yidhahdo bottom up tuulo ilaa caasimadda maamul goboleed degmo iyo gobol inaad gaarsiisaan waa arrin farxad leh waa arrin runtii bogaadin leh u baahan in lagu daydo u baahan inta dhallinyarada ay hadda isu tagtay ee waqtigooda qaaliga u hurtay inay soomaalinimo isugu yimaadaan ooyan qabiil iyo four point five isugu iman waa wax sharaf leh waa wax sharaf leh inaad ilaasaan mabdaa ashuura mabda'a wada tashiga la yidhaahdo waad ku wada jiri kartaan laakiin waxaan dhaqan noo ah kooxda hoggaanka loo dhiibay inay talada iska maroqsadaan isla markiina mucaarad uu ku dhasho mar dhow waxaan arki doonaa haddii aysan dhicin baarlaman labaad oo magac kale la baxay oo dhallinyaro ah oo laga gara furay oo yaa ka furaya guddoomiye ku-xigeenkiisii iyo xoogeyntiisii iyo dadkiisii baa ka kala furay maxaa keenaya maxaa keenaya mabda-ii shuuradaa laga tegaya oo diinteenu ay tilmaantay oo ah wada tashi mabda-a wada tashiga inaad ku wada tashataan wax kasta inaad wada tashi ku gaartaan waa muhiim bay leeyihi alixtiraam ra'yi alaakhir muhiim waay aada iyo aada ayuu u muhiim yahay inaadan dhihin dictatornimadu waxaana dhumise waaye laakiin qofka kale ra'yigiisa mar walba in la tixgeliyo runtii aada iyo aada ayay muhiim u tahay yacni haddii aan caawo aan galo in waxyaabaha loo baahan yahay si jiritaankiina u jiro way fara badan tahay aada iyo aada runtii waxaan idinku buurinayaa inaad midnimadiinana ilaalisaan camalkaana aad ka dhigtaan camal aada ilaahay ugu dhowaanaysaan wada tashi iyo shuuro iyo ixtiraam mar walba dhexdiina ah inuu jiri
waa codka xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo u dambeeyey warka wariyahayaga cumar xasan cali ciidamada dowladda soomaaliya ku sugan magaalada jawar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu soo warramay in xalay ay ka hortageen weerar arbushaada maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay ku soo qaadeen xaafad ka mid a magaalada jawar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe howlgallo ammaanka la xiriira ayaa haatan ka soconaya gudaha magaalada iyo daafaheeda wariyahayaga abuukar maxamed bacadle ayaanu goordhow arrinka ka warraysanay
isku dayeen in ay xalay kusoo qaadaan magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe weerar hase hatee ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo si weyn u feejiyeen oo lagu yaqaano amniga in ay gacanta ka geystaan magaalada jowhar oo ah magaalo ay weligeed aysan kooxaas isku dayin oo amnigeedu ahaa boqol kiiba boqol ayaa si weyn looga hortegay madika weerar waxay ahayd waxa la yidhaahdo waan joognaa ambaha xabado ayaan ridna aagaasdan ku dhawaanay marka wax khasaare ah ma jiraan sida ay ii sheegeen ilwareego ku sugnaa xaafadda hanti wadaag oo ay halkaas isku dayeen in ay soo weeraraan haasahaase weli wax mas-uul ah ba dad ka hadla ma jiraan weerarkaas fahaas isku dayin in ay kusoo qaadaan magaalada jowhar waxaanoo dhihi karaa ciidamada amniga howlgalo isaba jooga ka waday maalmahan magaalada jowar ayaa la dhihi karaa in ay kooxahaasi keeneen in ay doonayaan in ay dhahaan waan joognaa oo sida caadada ah dagaal ku dhifo ku dhaqaaqa ayay qaadeen meelo kamid ah gobolada dalka abuukar ma jiraan saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka oo ku sugan magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellaa dhexe oo ka hadlay howlgallo ka socda magaalada jowhar iyo sida ku suur gashay in kooxahaasi argagixisada arbushaadu ay ka geysaan magaalada xilli howlgallo ay gudaha iyo nawaaxiga ay ka soconayaan ma jirto saraakiil ilaahay haatan ka hadashay arrinka adiga aad mahadsantaaba maadaama hala ay goor shaqda dhexe ay ahayd haddana ay tahay aroor sii hore maanta weli wax ka hadlo ma jiraan hase haatee way dhici kartaa in saacada soo socda ay ka hadlaan mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada amniga marka cali sida lala socdaba oo hore u sheegtaba howlgalladu way socdaan kooxahaasi waa kooxa nafla caari ah oo doonaya in ay dadka soomaaliyeed ku nool gaar ahaan magaalada jowr ay qalqalgeliyaan oo dhowaan ah maamul ordan ah oo dhowaan lasoo dhisay ku guulaystay in ay soo dhamaystiraan xubnihii aqalka sare iyo aqalka hoose
waryahayaga abuukar maxamed bacaalle ayuu kaasi ahaa oo isagu ka warbixinayey magaalada jowre xarunta gobolka shabeella dhexe oo uu ka dhacay weerar markaasi ay isku deen maliishad ka tirsan kooxda al-shabaab inay kusoo qaadaan degmada muddooyinkii ugu dambeeyey oo maamulka dowlad goboleedka galmudug uu jiray waxaa horumaro ay dhinacyo kala duwan leh laga dareemayay magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka galmudug munaasabad lagu soo bandhigayay horumarada ay magaalada ku tallaabsatay waxqabadka dowladda hoosena waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug sida uu ku waramayo cabdi xasan rooble awoowe munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka dowladda hoose ee magaalada cadaado ayaa lagu qabtay isla magaalada cadaado waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday golayaasha maamulka galmudug munaasabadda ayaa looga sheekeeyey waxyaabaha uu dhanka horumarka ka qabtay maamulka magaalada cadaado muddooyinkii ugu dambeeyey iyadoo halkaas lagu soo bandhigay horumaro kala duwan oo ka hirgalay magaalada cadaado wasiir dowlaha arrimaha gudaha galmudug cumar guureeya ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii munaasabadaas ka hadlay degmada cadaado iyo maamulkeeda iyo shacabkeeda sida runtaa waxay soo mareen sida saaxiibkaba u sheegay imtixaan taariikhiya waxaa cadaado lagu qabtay laba shir oo aad u waaweyn oo aad u ballaaran cadaado waxaa lagu dhisay maamulka galmudug oo ay isugu yimaadeen dhammaan allaale intii ka soo qayb gashay dhismaha dowlad goboleedka galmudug heer madaxeed heer musharaxiin heer dadweyne heer dowladaniyo nooc heer safaarado caalamiya iyo madax caalamiya cadaado waxaa ku guulaystay ilaahayna u suurtogeliyey iyada iyo shacabka reer cadaadaba inuu ku dhammaado guul iyo nabadgelyo dhismihii dowlad goboleedka galmudug waxay haddana cadaado marti gelisay shirweynihii lagu dooranayey labada aqal ee baarlamaanka federaalka qaybtii ay ka heshay dowlad goboleedka galmudug ayana ay isugu yimaadeen dhammaan koob iyo tobanka beelood ee dhistay dowlad goboleedka galmudug musharaxiintoodii guddoomiye ku-xigeenka magaalada cadaado nuur yaro waxayle ayaa ka hadlay horumarinta u qorshaysan maamulka cadaado sanadka cusub ee laba kun iyo toddobiyo toban cadaado waxaa hadda laga bilaabaa ilaa lix kun oo jile oo la rabo february in la dardargeeyo waxaan u sheegaynaa xaafadaha degmada cadaado waacyaheeda kala duwan in wadooyinkii la saari lahaa oo jayga loogu talagalay iyo laamigii oo daba socda in wadooyinka ay furaan taasna waxaan u sheegaynaa in aan mataqaanaa u diyaar garowno oo dhagaha si fiican loogu furo lixdaa kun oo mitir waa lix kilomitr oo la rabo february ilaa janaayo in laga shaqo bilaabo kuwaana ay soo gabagaboobaan janaayo labaatan iyo labadeeda dhinaca kale dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaas ayaa u hambaliyeeyey maamulka degmada cadaado cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka cadaado
iyadoo abaaro xoogan ay ka jiraan deegaano ka tirsan gobolka mudug ayaa lagu soo waramayaa in in ka badan kun qoys oo ku dhaqan tuulooyin hoostaga magaalada gaalkacyo ay ka faa'iidaysteen biyodhaamin dadkaasi loo sameeyey abaartu waxay saamaysay nolosha dadka iyo duunyada waryahayaga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixintan inoo soo diray gurmadkan biyodhaaminta oo qayb ka ah taakulaynta qoysaska ay saameeyeen abaaraha iyo biyoyarida ayaa hormuud foundation waxa ay u samaysay ilaa iyo kun iyo afar boqol oo qoys oo ka mid ah kuwa ay saamayntu ku yeesheen abaaraha ka taagan gobolka mudug islamarkaana ku nool deegaano hoos taga deegaanka galbarwaaqo oo qiyaas ahaan dhanka bariga sagaashan kilomitir kaga beegan magaalada gaalkac iyo xarunta gobolka mudug cabdiraxmaan ibraahim cilmi oo kiyaale guddoomiye ku-xigeenka hormuud foundation ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in biyodhaamintan ay qayb ka tahay taakulaynta hormuud ay ugu gurmanayso dadka ay waxyeeleeyeen abaaraha ka jira deegaanada galmudug hormuud foundation maanta iyo maalmahanba waxaan ka fikiraynay sidii biyaha biyodhaaminta qayb loogu qaadan lahaa galbarwaaqa waxay ka mid tahay meelo dad fara badan oo runtii xoolo dhaqata ay isku yimaadeen markaan aragnay baayada ka jirta ayaan waxaan go-aansanay in dadka deegaanka aan go-aan la qaadano kaasoo ku saabsanaa in intii la yareey karo kharash ku baxaayo biyaha la yareeyo waxaa ilaahay mahaddiisa ah inaan ku guulaysanay aan is- iswaafaqnay si dadka loo gaarsiiyo biyaha waxaana go-aansanay in ninka imaanayo oo keenaya taakulaynta iyo qofka deegaankaba iskaashadaan qaar ka mid a qoysaskii loo sameeyey gurmadkan biyodhaaminta ayaa iyaguna dhankooda ka mahad celiyey iyagoona xusay in ay baahi weyn u qabeen in biyodhaamin loo sameeyo meeshaani waa meesha la yidhaahdo waa galbarwaaqo waa cabdiraxmaan xuseen oo deegaanka galbarwaaqo meesha la yidhaha galbarwaaqo waxaa saa'iduhu ka jira in waxa weeye ummaddii maanta iskugu soo qaxday ayadoo maqsuudkii marka horeto loo soo aaday ay ahayd roobab yaryar oo aan itaal badnayn oo dadka deegaamada joogaa marka horete ayagu ay cidiiri ku joogeen oo dadku maanta meel wax roob ka daaya aan la arag in qof waliba usoo watahado naf usoo raadsi ayadoo sidaas ahoo dadka iyo matoorka iyo deegaanka iyo dadkii soo qaxa laysku dhibaataysan yahay ilaahay fadligiisa hormuud baa waxay ugu deeqeen in ay dadkaas wax ka caawiyaan oo ceelka shidaalkii ku shubaanoo dadka wixii addimadooda ku soo gaari kara fili ay ka dhigaan oo xagga booyadaha waxa weeye ay sidoo kaleeta waxa weeye ka dhigaan
magacayga waxaa la yidhahdaa cabdimaxaad kulmiye dadweyne u dhegaysta dalka maanta la joogiyo degmadan galbarwaaqo abaar baa ku degooto dad iyo duunyo ma dhaafin allaa deeqa baxshee duul hadday sana hayso musle waa u danqadaaye biyaha u darnaaye hormuud baa ugu deeqdoo baabuurtaa deqdeqaysay oo dadka daafaha joogaa durdur bay u cabbaan markii aad danta eego mahad baan u diraaye hawsha yaan laga daalin cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
dowladda maraykanka ayaa waxa ay qalab militari ugu deeqday ciidanka dalka uganda oo qaybta ka howlgalka ciidamada midowda afrika ay ka wadaan dalka soomaaliya dowladda maraykanka ayaa waaxdeeda arrimaha dibadda ah waxa ay u marisay qalabkan militari islamar ahaantan ah la guddoonsiiyey howlgalka ciidamada uganda ee qaybta ka ah dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee shabaab ee soomaaliya waxaana la guddoonsiiyey saraakiisha ciidamada midowda afrika emsom gaar ahaan kuwa ah dalka uganda ka socda waxaa la sheegay in qalabkaasi militari oo dowladda maraykanka ay ku taageeraysa ciidamada dalka uganda uu ku kacayo dhowr bilyan oo lacagta dalkaasi uganda sida uu sheegay major robert camara oo isagu ah fayeen u hadlay ciidamada militariga dalkaasi uganda waxaana qalabkaasi isugu jira gaadiid noocyo kala duwan leh oo militariga isticmaalo kuwaasiyo la sheegay in waxyaabo badan ay ka anfici doonaan adeegsigooda ciidamada midowda afrika gaar ahaan kuwa uganda inta lagu guda jiro howlgalka james watlers oo isagu markaasi ay isku duwa waxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku wareejiyey qalabkaasi saraakiisha dalka uganda isagoo ku hadlaya magaca dowladda maraykanka waxa uu sheegay in xukuumadda washington ay sii wadi doonto taageeradeeda ciidamada midowda afrika emisom oo gulifka militari kula jira kooxaha argagixisada ee shabaab waxaana ay ku ammaaneen sida ay howlgalka ugu wadaan gudaha waddanka soomaaliya ayna uga caawinayaan dowladda soomaaliya dhinaca nabadda ciidamada uganda dhinacooda ayaa sarkaal sare u hadlay oo lagu magacaabo brigada sam okadingo waxa uu isagu sheegay in qalabkaasi militari lagu guddoonsiiyey gudaha xerada xalane oo ah fariisinka weyn ee ciidamada amisom ee jooga soomaaliya ay leeyihiin waxa uu uga mahad celiyey dowladda maraykanka sida ay uga qayb qaadanayso taageerada ciidamada amisom ee soomaaliya si loola dagaalamo kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay in qalabkan militari la guddoonsiiyey wax badan uu ka kaabi doono howlgalka ay ka wadaan gudaha dalka uuna fududaynayo in la fulin karo mashaariic kala duwan oo ay markaasi u sahlayaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya oo isgarabsanaya wuxuuna sheegay qalabkaasi qaarkood inay qayb ka yihiin in loo adeegsanayo dhismooyinka muhiimka iyo weliba isticmaalka wadooyinka arrintana waxay imanaysaa iyadoo bilo ka hor dowladda maraykanka ay ugu deeqday waddankaasi uganda ciidamadiisa oo soomaaliya jooga sidaa la sheegay qalab militari oo loogu talagalay in ciidamada militarigu ay adeegsadaan inta howlgalka ay ku guda jiraan dowladda maraykanka waxaa iyadu ka mid tahay dowladaha doorka muhiimka ku leh taageerada ciidamada amisom ee soomaaliya ku sugan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu warkan idinkaga imanayaa akhbaaraadkii caalamkana waxaa ka mid a shan iyo labaatan ruux ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen duqeyn xagga cirka oo ka dhacday dalka siiriya iyadoo lagu guda jiro dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta ay wada gaareen siiriya iyo kooxaha fallaagada ee dalkaasi ku sugan ayaa lagu soo warramaya in duqeymaha weli ay sii soconayaan koox ka mid a kooxaha ka dhisan waddankaasi siiriya ayaa la sheegay in duqeyntaasi lagu bartilmaameedsaday shan iyo labaatan ka midna ay ka dhinteen macadda ilaahay haatan cidda ka dambaysa hase yaatee kooxdu waxay sheegatay in loo malaynayo inay ka dambeeyaan ciidamada xulafada oo maraykanka uu hogaamiyo arrintan waxay imanaysaa iyadoo heshiiska xabad joojinta ay hormuudka ka yihiin dalalka ruushiya iyo turkiga la rabo in la dhaqangeliyo hase ahaatee waxaa soo baxaya ay fafaalooyin shaki mugdi arrinka gelin kara kooxaha fallaagada ee dowladda ka horjeeda ayaa sheegay in heshiiska xabad joojinta ay qaadici doonaan sababo la xiriira duqeymaha oo weli kasii socda qaybo ka mid a dalkaasi syriya ugu dambeyntiina guddoomiya guddiga doorashooyinka madax bannaana ee dalkaasi gambiya ayaa la sheegay inuu dhuumaalaysanayo waxa uu isaga cararay dalkaasi gebi ahaanba tan iyo markii ay soo wajahday cabsi la xiriirta dhanka amnigiisa arrintan waxay timid markii uu ku dhawaaqay guuldarrada madaxweyne yaxya jaamac oo ilaa ay laba iyo labaatan sano uu ka talinayay dalkaasi gambiya oo haatan doorashada looga itaalka roonaaday madaxweyne yaxya jaamac ayaa sheegay in doorashada natiijadii ka soo baxday uu aqbalay horaantii hase ahtee goor dambe uu diiday arrinkaasi islamar haantan in xilka uu ka dego ciidamada ammaanka ayaa durba goobaha doorashooyinka amnigooda la wareegay dalalka dhaca galbeedka ah afrikana waxay dadaal xoogani ugu jireen inay ku qanciyaan madaxweyne yaxya jaamac inuu si toosa xilka uga dego si loo helo xasilooni dhinaca siyaasadda kowdii diseembar doorashadii ka dhacday dalka uganda waa dalkaasi gambiya ayaa codadkii la tiriyey boqolkiiba afartan iyo shan waxaa guusha ay ku raacday madaxweyne adama boro oo isagu noqonaya hogaamiyaha cusub ee haatan la wareega hogaanka madaxa tinime ee dalkaasi gambiya dhowaan ciidamo ka socda dalka senegol ayaa la sheegay inay isku diyaarinayeen ee guluf inay ku qaadaan madaxweynaha si awoodda looga tuuro waa haddii uu ku adkaysto in xafiiska uu baneen waayo warkii dunida aad kala socoteen raadiyo muqdishow waa inaga inta anigoo hale cabdulqaadir cali ayaa idinla socodsiinayay